wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiqafaar cilmi ayaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ka furay shirka wadatashiga miisaaniyadda labada kun shan iyo labaatan shirkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa looga hadli doonaa horumarinta miisaaniyadda iyo ilaha dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkeena soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya saleymaan sheekh cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaan markaa rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto fursaddan inaan fariin u mariyo dadka soomaaliyeed in ay tahay xilligii ay ku tashan lahaayeen dalkooda inay iyagu dhaqaajiyaan oo hoggaanka u qabtaan iyagoo bixinaya cashuurta ku waajibta adduunyada ma jiro waddan iska socda waddan weliba wuxuu ku tiirsan yahay muwaadiniintiisu waxa ay bixiyaan marka innagana dowlad ahaan waxaa naga go-an wixii cashuur ah ee la bixiyo si cad oo hufan meeshay aadeen iyo meesha loo qoondaynayo labaduba inay cad tahay oo dadka cashuur bixiyaha ahina ay arki karaan waxna naga weydiin karaan haddii alay dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqafaar cilmi ayaa sheegay in shirkan ay ka qaybgalayaan guud ahaan maamul goboleedyada dalka islamarkaana diradda lagu saari doono wadatashiga miisaaniyadda sanadka labada kun shan iyo labaatanka shirka maanta munaasabaddan waxay ku saabsan tahay diyaarinta miisaaniyadda qaranka laba kun iyo shan iyo labaatan ayaa bilaabatay waxaana qayb ka ah in wadatashiyo iyo wadaxaajood lagala sameeyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadday ahaato yani hay-adaha dowladda brivate sectorka bulshada rayidka ah ururada haweenka dhallinyarada naafada inay fikirkooda iyo la dhegaysto ay maaragtay qayb ka noqdaan miisaaniyaddu waa miisaaniyaddii qaranka waa la wada leeyahay marka ujeeddadu waxay ahayd munaasabaddu guud ahaan taasay ahayd waxay soconaysaa hadduu allaidmo saddex maalmood oo maanta berri iyo beri dambe ah marka waxaan aad iyo aad runti uga mahad celinaa dadkii faraha badnaa ee ka soo qayb galay oo fikirkooda ka dhiibtay ee dooda ka qayb galay ee aragtida ku biiriyey waana la dukumenti garaynaa wayna soconaysaa waxayna ka mid tahay daafurnaanta bajetka ama miisaaniyadda in dadweynuhu ay kana qayb galaan talena ka dhiibtaan qaybna shirkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka gobolka banaadir iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed